إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal xalay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgoy mu'asadalka taayib ayaa baahisay qaybta sideedaad ee silsiladda boori mu'miniinta qaraxyo iyo weeraro toos ah ayay xalay la kulmeen askarta shisheeye ee jubbooyinka jooga iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho mid ka mida garsoorayaasha maamulka galmudug ayaa iska casilay xilkiisa isagoona ka sheekeeya waxa uu maamulkaas dadka ku xukumo afduubka loo geysanayo carruurta ayaa kusii badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa soo gebagabaysay dowro muddo toddobaada ay u qabteen odayaasha dhaqanka laba ka mid a beelaha dega gobolkaas ku dhowaad boqol qoys oo kasoo barakacay dagaalada ka socda dalka yemen ayaa gaaray magaalada boosaaso ee gobolka bari in ka badan toban sargaal oo ka tirsan dowladda ruushka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gudaha waddanka suuriya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal xalay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgoy warkaas iyo war kale oo la xiriira qaraxyo iyo weeraro toos ah oo ay la kulmeen askarta dowladda federaalka ee fariisimaha kule qeybo ka mida magaalada muqdisho iyo kenyaatiga jooga jubbooyinka waxaa ka waramaya zakariya cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey qaybo ka mid ah gobollada dalka kuwaas oo ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ee dalka kusoo duulay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ayaa habeenkii xalay dagaal xoogan ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee dhaca duleedka degmada afgooye weerarkan oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana lagu ekeeyey saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka sabiid ayaa waxaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa gudaha saldhiggaasi inta la xaqiijiyey waxaa weerarkani ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kale ay dhaawacyo ka soo gaareen laba askari oo iyana ka mid ahaa askartii ku sugneed gudaha saldhigga gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar qorshaysan ku qaaday isbaare ciidamada dowladda federaalka u taalay biyodegga xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isweydeersanayeen ayaa si weyn looga maqlayay gudaha degmada hilwaa ee magaalada muqdisho isla gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay qarax la beegsadeen xerada genaraal gordon ee degmada hodan halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay ay dagaallo toos ah ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose daryanka madaafiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa waxaa laga maqlayay deegaanka taabto iyo nawaaxigiisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jihooyin kala duwan ka soo weeraray ciidamada kenya ee ku sugnaa gudaha saldhigga xerada taabto waxaana la rumaysan yahay in weerarkani uu khasaa'ir ka soo gaaray ciidamada kenya ee weerarka lagu qaaday walow aanan helin caddadda rasmiga ah ee khasaaraha ka soo gaaray ciidamada kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaysa waa mahadsan tahay waasadalka taayib ayaa baahisay qaybta sideedaad ee silsiladda boori mu'miniinta warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
kuwajeyijiya kwenye Qur'ani Allah katufarajia makaubibuni shahadati mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay xalqada sideedaad ee taxanaha waxarid ilmu'miniin ama boorri mu'miniinta oo ka mida isdaaraadka ay baahiso al-kataa'ib xalqadan waxaa ka soo muuqanaya dagaalyahan lagu magacaabo faaruuq oo ka mida muhaajiriinta kasoo hijrootay waddanka tanzaniya ee soo haleelay halganka ka socda soomaaliya ugu dambeynna ku baxay waddadaas faaruuq ayaa ugu horeyn ka hadlay dhibaatada ay leedahay in laga taga hijrada oo ah waajib uu allah subxaanahu wa tacaala dul saaray dadka muslimiinta ah isagoona dadka ku sugan dhulka gaalada ugu baaqay inay kasoo hijroodaan dalalkaas ayna soo aadaan dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka lana dagaalamaan shisheeyaha kusoo duulay dalalka muslimiinta
jina langu naitwa Faruq na nimetokea nchi ya Tanzania na nimefanya hijra kwa sababu ni amri katika amri tulizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
magacaygu waa faaruuq waxaan ka soo jeedaa waddanka tanzaniya waan soo hijrooday sababtoo ah ilaahay ayaa hijrada nagu waajibiyey qofkii aanan hijroon isagoo aanan wax cudurdaar sharci ah haysanin wuxuu ku dhacay dembi aad u weyn cadaab ayuuna geli doonaa sida uu allah ku sheegay suuratu nisaa marka ay malaa'igtu nafta ka qaadayso waxay weydiinayaan maxaad u hijroon weyseen markaas ayay waxay ku jawaabayaan waxaan ahayn kuwo tabar daran oo dhulka lagu daciifsado markaas ayaa la weydiin doonaa miyuusan dhulka ilaahay waasic ahayn oo aad ku dhex hijrootaan markaas ayuu allah leeyahay kuwaas hooygoodu waa jahannamo iyada ayaana ugu xun meel loo hoydo waxaan walaalahayga kula talinayaa inay wax walba oo karaankooda ah ku bixiyaan sidii ay u soo hijroon lahaayeen sababtoo ah waa amar uu allaah bixiyey qof walba oo aanan hijroon waxa sugaya waa cadaab oo keliya sida uu allaah sheegay marka laga reebo kuwa ducafada ah ama kuwa haysta cudurdaar sharci ah balse kuwa awooda inay soo hijroodaan haddana aanan sidaas yeelin kuwaas hooy midka ugu xun ayaa u dambaynaya waxaan walaalahayga kula dardaarmayaa inay soo hijroodaan iyagoo aanan wax cabsi ah qabin kaalaya aan la dagaalanna gaalada si loo dhaqangeliyo diinta allah Ninawanasii wajitahidi sana wafanye hijra na wasiogope chochote, wala huku hakuna shida, hakuna tabu yoyote. Tupigane na kufar na tusimamishe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
qaybaha dambe ee xalqadan ayaa waxaa ka soo muuqanaya tiro muhaajiriin ah oo si wadajir ah u qaadaya nashiida ku baxaysa luuqadda sawaaxiliga iyadoona isdaarka lagu soo xiraya sheekh cabuud roogo oo tafsiirinaya aayad ka hadlaysa hijrada kuna jirta suuratu nisaa
Inna alladhina tawaffahumul malaikatu, hakika wale ambao waliwaotoa roho wao malaika. Dhalimi anfusihim, Ibnu Kathiri asema dhalimi anfusihim ibnu kathiir isagoo tafsiirinaya aayaddan wuxuu yidhi waxay naftooda ku dulmiyeen ka tegitaanka hijrada aayaddani waxay ku jirtaa suuratu nisaa ee dib u soo fiiriya soona xaqiiqsada warkayga maruunbaa waxaan leeyahay mise waa been malaa'igtu waxay ku leedahay kuwa cudur daartay maxaad ku sugneedeen idinku waxay malaa'igtu ku odhanayaan waxaana qabsaday madaxweyne gaal ah oo lahaa booliis badan kaasoo na dulminayay annagana waxaan ahayn kuwa taag daran malaa'igtu markaas waxay ugu jawaabayaan alam takun ardullahi waasiatan ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa pana, fatuhajiru fiha, mkagura.
dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada al-kataa'ib bay baahisay xalqada toddobaad ee taxanaha waxarid ilmu'miniin ama boorri mu'miniinta kuwaasoo ay ku soo gudbiso dardaaranada muhaajiriin ku baxay halganka ka socda bariga afrika wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa soo gabagabaysay dowro muddo toddobaad ah oo ay u qabteen odayaasha dhaqanka laba ka mid a beelaha dagagobolkaas maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya dowradan oo socotay muddo toddoba cisho ah ayaa loo soo gebagabeeyey waxgaradka iyo odayaal dhaqan oo ka soo jeeda beelaha shiikaal iyo axmed faarax kuwaas oo dega qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ah ee mudug waxa ay dowladda ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah iyadoo odayaasha sidoo kale daawaday taxanaha ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee loogu magacdaray saa'ama yaxkumuun kuwaasi oo aad u faaqiday dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka qaar ka mida waxgaradka beelahaasi dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa ka hadlay munaasabad loo qabtay dowladda iyagoo sheegay in wax badan ay faa'iideen muddadii ay qaadanayeen dowladdan dowladaneda waxaa loogu magac daray ascad binu sulaala dowladaas casharadana loo akhrinayay waxaa ka mid ahay alxaakimiya si fiicanaa waxna loo kaga fahamsiiyey sifatu salaati iyaduna lamiday aheed alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar sidoo kale iyaduna casharaday ka mid aheyd baabulxaqdi adkaartoo kale baabusidqi alwalaa walbaraa casharadiina loo aqhriyay waa fara badnaayeen si fiicana wax uga fahamnay wax aan la yaabnaan aragnay dad soomaaliya oo dhahaya diinta islaamka ku dhaqmayno wadanka dooni mayno laakiin dowladdaas ridada oo banaandir joogta inay yihiin niman sharci dejiyaala oo ilaahay xukunkiisa ku haysta wax weyn oo isbedel ahaan dareema sababtoo ah cibaadada laftirkeeda wax badanaa nooga soo dhex ifay siyaasadda adduunka maanta ka jirta wax badanaa nooga soo dhex ifay waxaa noo baxay hadeertaan in wax khayrlana laysugu sheego dowladda dhexdeeda wax khayrlana laysku faro waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamse oo soo gebagabeeyey dowladda ayaa la dardaarmay odayaasha isagoo aad ugu ammaanay sida ay uga faa'iidaysteen duruusta ku baxday dowladda waxaan isaga digaynaa oon isu dardaarmaynaa in laga foojignaado ama federaalle ama gaala mugdidhe waxaan ay u bixiyeen galmudug ay u bixiyeenoo gaala mugdiyaan u naqaanaa annaguye waxaan isaga digaynaa dadkaas ninka la dooranayo kan wax dooranayo ma arkaysaa iyo kan diraya midka wax dooranaya waxaan ognahay oo wada ogtihiin dadkaasi qabaa'ilada ka dhasheen soomaaliyeed qabaa'ilada soomaaliyeed ay ka soo baxaan ayagaa diro ayagaa dhaqaalo ku bixiyo ayagaa u codeeyo haddana nin kasta ninka uu garanayo ee ama ehelka u yahay ama saaxiibka u yahay ama deriska u yahay soomaaliya ayada dhammaaba abtirkooda ehleh waa inuu duubka u xirtaa dadkaa in wax laga soo caymiyo annagaa wixina quseeya aan ka qaadanno haddee soomaaliya ma qaadi karnee gobollo kalena qaadi ma karnee bal gobolkan mudug oo aan joogno iyo dadka annaga naga dhashay ee meeshaas hanka u leh insha allahu tacaala dadka aan ka hortagno aanu caqli celinno aanu magaranaysaa u naseexayno cadaabta aan ka badbaadino inta aan ka badbaadi karno mas-uuliyad baa ku saaran nin walbow haddaad oday tahay guud iyo haddaad odagaara tahayba ummaddaa inaan annagu nafteenna ka bilowno diinka ilaahay u nusrayno mid ka mida garsoorayaasha maamulka galmudug ayaa iska casilay xilkiisa isagoona ka sheekeeya waxa uu maamulkaas dadka ku xukumo cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya axmed guuleed keenaan oo ah nin waayeel islamarkaana ka tirsanaa waxa loogu yeeray garsoorka galmudug ayaa waxa uu sheegay in shaqada uu iska casilay amaba gebi ahaanteedba uu ka tegay wuxuu tilmaamay in xeerka ay wax ku xukumayeen uu yahay mid shareecada islaamka baalmarsan amaba aad uga fog sida aawadeedna aanay macquul ahayn in haddi kadib uu wax ku sii xukumo anigu diyaar waxaabaan u ahayba inaan ka ruqsaysto garsoorba ilaa uu ka tooso sharciga islaamka soo noqdo maxaa yeele qodobbaa wax lagu xugminaya hadda qodobka saddex boqol sagaashan iyo sideed ee lagu bedelay suuratu nuur iyo maa'ida iyo bakaraba ee naga soo galay markiisi hore asalkiisa hindiya boqorkii gaandi maruu haysan jira dalkan asagii wax lagu xugminaayo ayaddiina lagu bedelay sidaa darteed haddii hadda la yidhaha soo gal oo raac ma gelayo dadweynahana waxaa u sheegayaa iyo muslimka carada jooga intay sidaas tahay inaanan ku jirin maxamed guuleed kaynaan waxa uu rajeeyey in mar uun deegaanada galmudug lagu xukumi doono shareecada islaamka islamarkaana si toosa ay maxkamadaheedu ugu shaqay doonaan
shareecada islaamkana waxaan rajaynayaa inaysan dhiman ee lagu soo celiyo xukunkeedii iyo shareecadeedii dadka lagu soo celiyo ee aayaddu waxay qabto oo xadiisku qabo oo axkaamtu qabto in lagu xugmi doono gooray tahaba waan rajaynaya inay soo noqoto tan iyo markii xarakada shabaabulmujaahidiin ay soo saartay filim taxano ah oo gaaraya laba iyo toban xalqo kaas oo looga sheekaynayey xeerarka baadilka ah ee ku dhaqanto dowladda federaalka ah waxaa soo taraya dadka u muuqday in arrintaasi ay gaartay ee ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada islamarkaana aad moodo in iminka ay baraarugeen xubno badan ayaa waxa ay fahmeen inay dhex taagan yihiin baadil islamarkaana ay aad uga fogaadeen shareecada islaamka inkastoo asalkiiba arrintaa ay u bareereen afduubka loo geysanayo carruurta ayaa kusii badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mahad cubayd ayaa faahfaahinaya gabarh saddex iyo toban jir ah oo lagu magacaabo hodan xuseen ayaa muddo toddobaad ah waxay ka maqan tahay hooyo faadumo oo ka mid ah hooyooyinka magaalada muqdisho siday sheegayso hooyada dhashay gabadhan waxaa dad ugu wardambaysay iyadoo albaabka hortiisa biyo kusoo daadinaysa kadibna waxaa kusoo xigtay in gabadhii la waayo lama oga ilaa iyo hadda meel ay jaan iyo cirib dhigtay waxayna eheladeedu sheegayaan in meel weliba ay ka raadiyeen hase yeeshee aysan weli helin gabadha la la-sanya waa gabadhayda maamulka markay dhammaysay amin maqribkii ah gabadhaani waxay dhahday biyaa soo daadinaya oo aniga ii joogto hayaa le soo daadi biyihii baaldiga soo daadisay baaldigee ii soo xareysay qoftaan ilbaabka iska xirtaba gabadhaana ii soo gashay ilbaabka waxay dhaha faadumi ahaa gabadhaada ma joogto maxaa maxaa dareemaya qof walba hooyo waxay dareemaysay ayaan dareemay meel aan ka raadinin ma lahan waxaan raadinay maxay dhahan sinaa anaga waxaan ka raadinay facebookidaan soo dhignay dhowr qafood oo ehelada ah ayaan u dirnay inay guryahooda joogto wixii oo dhan marka waxaa waaye intaas qaabkaasaan u raadinay masaajidaan ka sheegnay inay ka maqan tahay intaasaan sameynay macnaha maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusoo badanayay kooxo burcad ah oo afduubanaya dadka waaweyn iyo kuwa yaryar intaba kuwaas oo aan la ogeyn halka ay la aadayaan waxayna arrintaas murugo fara badan ku reebtay ehelo badan oo ku nool caasimadda muqdisho islamarkaana ilaa iyo hadda ay ka maqan yihiin ubadka ay dhaleen war ku saabsan in ka badan toban sargaal oo ka tirsan dowladda ruushka oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka suuriya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan ku dhowaad boqol qoys oo kasoo barakacay dagaalada ka socda dalka yemen ayaa gaaray magaalada boosaaso ee gobolka bari maxamed ciise ayaa faahfaahinaya dad u badan soomaali iyo yemeniyiin ayaa kasoo cararay dagaalka ka jira waddanka yemen ku dhowaad boqol qof oo u badan dumar ayaa kasoo cararay dagaalada ka socda yemen iyagoo soo gaaray gobolka bari waxayna kasoo degeen dekeda weyn ee boosaaso muslimiinta ku nool daafaha caalamka ayaa waxay la kulmayaan dhagare kaga imaanaya reer galbeedka iyo xulafadooda warkaan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan in ka badan toban sargaal oo ka tirsan dowladda ruushka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gudaha waddanka suuriya wararka ka imaanaya waddanka suuriya ayaa ku waramaya in weerar jidgal ah lala beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ruushka weerarkan uu ku bilowday miino dhulka lagu aasay ayaa waxauu ka dhacay baadiyaha magaalada dayruzuur waxaana ka dhashay khasaaro culus oo la gaarsiiyey ruushka duulaanka ku jooga gudaha waddankaas miinada ayaa haleeshee gaarigii u horeeyey ee kolonyada waxaana intaas kadib kolonyadii kale lala beegsaday garneelada garbaha laga rido iyo sidoo kale qoryaha darandooriga u dhaca inta la xaqiijiyey afar sargaal oo ka tirsanaa saraakiishii ruushka ahaa ee kolonyada la socotay ayaa halkaas lagu khaarijiyey halka toddoba kalena ay dhaawacyo culus soo gaareen dhaawacyada soo gaaray saraakiisha ayaa ah kuwo halis ah waxaana lagu qaaday diyaarado helikabtar ah taasuu ku degtay goobta uu weerarka ka dhacay iyadoona daabushay meedadka iyo dhaawacyada saraakiisha ruushka dowladda ruushka waxa ay ka mid tahay dowladaha duulaanka ku jooga waddanka muslimka ah ee suuriya waxayna marar badan duqeymo ka geysteen gudaha waddankaas kuwaasoo ay ku xasuuqeen dad badan oo muslimiin ah warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda alfurqaan weenaga inta